magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha dalka iyo qorshaha qaranka ee laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan kulankan oo ay soo hogaasintay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qeybgelay mas-uuliyiin ka socday shan wasaaradood oo ka dhisan dalka cabdi axmed cismaan maareeyaha isbedelka qaranka ee wasaaradda qorsheynta dowladda soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka
kulankii maanta wuxuu ku saabsanaa kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan wuxuu iskugu imaanaya in ka badan shan iyo toban wasaaradood oo ka shaqeeya arrimaha economic development dalka waxaan ka shaqeyn haynaa diyaarintii qorshihii qaranka oo aan sanadkani aan u bedelin wax la dhahayo national transformation plan micnaheeda ah qorshaha isbedelka qaranka kaasi oo bilaaban doona bisha january 2025 ilaa oo lagu shaqeyn doono ilaa iyo bisha december 2029 muddadaasi waa waqtiga la fulinayo laakiin diyaarintiisa ayaa hadda ayaa noo socoto muddo lix bilood ka hor ah ayuu soo bilowday haddana wuxuu marayaa qeybihii dardargelinta ee laiskugu keenaya wasaaradihii kala duwanaa ee ka shaqeynaya belerka maanta waxyaabaha aadka loo soo bandhiga waxaa ka mid ah qaabka lagu diyaarinayo oo qaababkii hore ka duwan kaas oo si gooni ah la isticmaalaya wax la laab approach micnaheeda ah qaab shiibaarnimo ah oo laiskugu keenaya wasaaradihii si loo taxliiliyo xogta jirta ee dalka uu leeyahay taasna maanta halkaana waxaan ugu leeyahay xogooyin kala duwan ee qaybaha dhaqaalaha dalka uu leeyahay si aan u isticmaal midda labaad waxyaabaha aadka loogu horumarinaya sanadkani waxaa ka mid ah dhaatada ama xogta ay isticmaaleen waxaa waaye xogta dalka uu leeyahay oo ay soo saarta hay-addeenna statistikada qaranka ay soo saaraan hay-adaha kale oo statistika dalka oo laisku dhaho nss oo micneheed ah national statistic services ay ka mid tahay hay-adda central bank uu ka mid yahay ay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay wasaaradda livestoga wasaaradda agricultureka ay ka mid tahay hataa wasaaradaheena oo petroleumka iyo mineral ka shaqeeya marka xogteenna ayaa waxa ugu koowaad aan rabno in go-aamada dalkani uu qaadanayo ama siirka aan qaadanayno in ayada ay ka turjumto waa taasi waxyaabaha aadka aan u saarayno midda labaad go-aamada marka isla qaadanay waxaa ugu horeeyo xogta hadda lasoo bandhigay wixii ka dhiman in wasaaraddu dib ay u laabato fursad loo siin doono xogahaasi miiska ay ku keento miiskaasi waxaa iskugu imaanaya marka cid walbo oo lug ku leh qeybahaani ama sectorkaani laga shaqeynaya ama ha noqdaano hay-adaha dowliga aanan ahayn oo laisku min hay-adaha oo non profitka hay-adaha un-ka hay-adaha kale oo ay ka mid yihiin private sectoradeenna oo ah hay-adaheena dhaqaalaha ka shaqeeya in qayb walba iyo meesha ay ka galaysa ay ka galaan miiska laskugu imaan doono dalkaani shanta sane ee soo socota waddadii lagu hagi lahay halkaas ay kasoo baxaysa iyo qaabkii loo fulin lahaa marka waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta isla qaadanay si kastaba kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo dardargelin lahaa isbeddelka qorshaha qaranka ee shanta sano ee soo socoto